sida ay dowladu qabto marar badan waxa ay dowladu ku halqabsataa kelmada ah fashil taas waxba lama fashilin falkii waa ay guteen waa ay sameeyeen haddana waa ay ku guuleysteen inay la soo gaaraan weerarkoodaas madaxtooyada gudaheeda taas marku waxawaaye dabacsanaan xoogle waxay muujinaysaa hay-adaha amniga dhinacooda dhacdadan ka dhacday laba maalin ama saddex maalin ka hor madaxtooyada gudaheeda ma aha tii ugu horeysay madaxtooyada isla madaxtooyada gudaheeda ka dhacda maaha xukuumaddan mar walba falkaasoo dha waxay sheegaan waxay yidhaahdaan waxaan fashilinay fal argagixiso ah oo gudahedamadaxtooyada gudaheeda laga rabay in laga fuliyo kelmadda fashil macno kale leedahay kelmadda soomaaliga ee fashil macno dheeray leedahay mana lagu ablay garayn kara ama looma isticmaali karo tanoo kale waxaa falalkaas argixisada ah ku dhintay siyaasiyiin muhiim ah oo madaxdii ka tirsanaa xafiiska prime minister ka tirsanaa ayaa ku dhintay iyo madax kaleo runtii muhiima ku dhiman weeraradii hore kan hadda dhacayna inay mar kale ku guulaystaan inay ay sidaan oo kale yeelaan ma aha runtii horta wax hataa in laga hadlo inay dabacsanaan jirto inay dood gasho xataa maaha dabacsanaan inay jirto waa wax cadwa waxaan ku tan marka waxaan ooga dhigana weerarkii maxkamadee dhacay waxaa weeraray qoladan isu soo ekeysiyey ciidanka saas lamada kii hore madaxtooyada saasuu ahaa kuwii baarlamaanka ka dhacay sidaasoo kale ahayd mar walbo ciidanka dad isu soo ekeysiyaa dhacay halkaas marka waxaa kaaga muuqato in hogaanka ciidanka wadanka ama ha ahaado kan militariga ama ha ahaado qolooyinka amniga qusee booliiska iyo nabad sugidda inayan u tira koobneen ama aysan la soconin dhaqdhaqaaqa ciidankooda dabcsanaanta ugu weyn meesha ka jirta marar horena waa ka sheegay idaacadda waa iri in la kontaroolo dhaqdhaqaaqa ciidanka waxay yihiin markay gaaraan meesha ay falka ka fulin lahaayeen kadib in la yidhaha waa fashilanay taas laftigeeda waa fashil ah marka ma aha haba yaraatee dulqaad male arrintaas mana ugu dulqaadanayno waxaan u sheegaynaa xukuumadda inay dabacsanaantaa jirto ay aada u adkeeyaan waa dareemi karaa inay jirto ay marmarsiyo ahto siilaan la-aan baana haysa iyo awood badanoo ku xijina male laakiin taas keliya sabab ma aha isbedelada dhacay hadda haddii aan aniga dib u fiiriyo waxay igu muuqataa isbedelo ujeeddada loo sameeyey ay tahay in gabaad looga dhigto ceebtii iyo fashilkii dhacay oo dhacdooyinkii hadda u dambeeyey ah waayo in la bedelo madaxda ugu sarreysa ee hay-adaha amniga ah inay isbedel iyagu la yimaadaan xataa waqtigay qaadanaysa hadday madaxda qaranku u aragtay in isbedelo loo baahan yahay noocaas ah ay hadda dareemeen waxay ahayd horta markay magacaabayeen kuwa inay ka fiirsadaan haddii ay magacaabeenna muddadii yareeda xilka soo haayeen inay arkaan in fikradii ay la yimaadeen iyo barnaamijyadii ay la yimaadeen ay shaqaynayaan in shaqada lagu sii haayo haddayan wax barnaamij la imaanin ama kusii haynin shaqada mar hore laga qaaday ahayd balse iyadoo dowladda ay mar dhinacna nooga sheegayso waa waa la difaacay mataqaana fashilaad baan samaynay waa la fashil laleeh haddana laleeyahay madaxdii sare ee hay-adihii amniga ah la bedelo waxay ka turjumaysaa macnaha dowladda xataa siyaasadeedu inaysan jiha lahayn ka turjumaysaa waxay ahayd inay samayso horta bal in la baaro khaladaadkan siday ku dhaceen ila wax hal mar dhacay maaha hal mar dhac hadday tahay waxaa la dhihi lahaa wax shaqo nagu cusub waa dhowr mar oo kala duwan ayay waxay ku guulaysteen nimanka inay fala noocaas ay geystaan sidee u dhaceen dhacdooyinkaas maxay ahaayeen maxaa laga bedelay dhacdooyinkaas ilaa hadda waxaan aragnaa jidadka intaan soconno waxaan aragnaa baabuur ay askarka buuxdo oo uniformka ciidanka gashan oo jidadkii laysku baaraya ama meelihii checkpointska ay yaaleen iska gudbaaya iyagoon lala hadlin weli waxaa jira dhaqankii ahaa ninka qoriga wata inuu dhulka isaga xukumo ayaa weli dhaqanka jira iyadoo loo jeedo inay ciidan yihiin oo ama wax ciidan u eg yihiin ay iska gudbaan waana ognahay in waxa soo weeraray ama falalkaas dhan sameeyey inay dad ciidan isu soo ekeysan yihiin maxaa loo garan lacyahay marka in ciidanka laftigiisa la hubiyo dharkan iyo hubka ay ku dagaalamayaan hubka meelu ka yimi naqaan laakiin dharka ay ku dawaa dharkii dowladda waay waxaan qabaa dabacsanaan ah cidda mas-uuliyaddaas loo dhiibay hoose ama ilaalisa mataqaanaa saadka ilaalisa ama qalabka ilaalisa inayn shaqadoodii sida la raba u gudanin laakiin in un la bedelo mataqaanaa madaxda sare la bedelo waa waxa oo loo ekeysiinaya inay dowladdu waxqabad la timid laakiin ma qabaan inay hadda waqti xaadirka wax badan ka bedeli karto